suuqyada magaalada muqdisho ayaa maalintii labaad laga waayay hilibka geela kadib muran soo kala dhex galay ganacsatada hilibka iyo dilaaliinta warbixin arrintaasi faahfaahinaysa waxaa soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
suuqyada magaalada muqdisho ayaa waxaa maalintii labaad laga la-yahay hilibka geela iyadoo wax geel ah aan lagu qalin guud ahaan kawaanada degmooyinka gobolka banaadir waxaana arrintani ay saameyn ku yeelatay qeybaha kala duwan ee bulshada maqaayadaha iyo hoteelada waaweyn ee caasimadda hilibka geela ee la waayey maalintii labaad ayaa waxa u sabab ah khilaaf dhinaca dhaqaalaha ku salaysan oo ka dhex aloosnay kawaanleyda iyo kooxa dallaaliina oo u dhexeeya milkiilayaasha geela iyo ganacsatada iibsata waa kan mid ka mid a kawaanleyda suuqyada magaalada muqdisho oo arrintan ka hadlaya hilibka geela dhibaataa lagu qabay qaal buu ahay iyadoon saas ku wadno nimankii dallaasha ahay oo kuwa geela keensaday kuwa gata u dhexeeyey oo sideed dollar ka qaada jira ayay waxay yidhaahdeen toban iyo laba dollar calaa neefaana lan siinaya naguna kawaanley ahaan waxaan dhahnay saankuma wadi karno khasaaraan joognay wax nooma naqdaan nagalaalla ma nagaalaalayno waa lagu soo kala dareeray maalintii sabdidkii baa lagu soo kala dareeray axad wax lama qalin maantoo isniinana wax lama qalin marka dhibaatadaas sidee shacabka u dareemeen beledku waa cakiran yahay waxa wareegaya eri baa la soo qalay sideed dollaro kiila layidhi ee ummadii shalay koostay cun aan cunno yidhiin maanta koostuuma naqan karno wax la dallacana male way isku cakiranta baahashu waxaa jira tiro aada u yar oo ka mid a ganacsatada hilibka geela oo markii hilibka muqdisho laga waayey ka doontay degmooyinka ku dhowdhow kuwaasoo hilibka ku iibinaya qiimo aada u sarreeya waxaa hilibkaa la waaya geelayaa la waaya baraska oo ku imaan jiray baras ka badan hadda maanta ku imaado maanta ugu daran horta maanta ugu daran saddexdaa maalmood xaaladda waa iska caadiya aheyd waa iska meerlaxada aheyd laakiin maanta ugu daran oo hadda hilibkan hadda aa gadaya u jeedo waxaan ka keenay afgoy waa hilibgeel waa afgoy aa qiimada marka hore waxaa la geli jiray afar doolar ilaa shan doolar maanta ilaa sideed waay walaa wax sabab ku ah waxaa ugu wacan geelyada dhexdooda xoogaa isku dhaceen meesha geela laga soo gadaayo saanida geel laga soo gadaayo laga soo gadaayo siinka dheer meesha la yirahdo geel laga soo gaday aa xoogaa buuq ku jira odayaasha dhexdooda isku dhaceen daraaleydi baa daraaleydi oo geela dalaala ka aheyd iyo nimanka geela gadanaya kamaanleyda ahaa iskuhaysaan waxay leeyihiin lacag dalaala oo sidac boqolaan karanaa geel dadka isticmaala hilibka geela ayaa ka cabanaya culayska ay ku hayso in hilibka suuqyada laga waayo hilibka geelka subaxdaan wax aan olayaab nasnaqdeeqa hilibkan geelka waxaan ku qaadan jirnay awal shan doollaraan ku qaadahayna hashi kiilo halkii kiilo waxaan ku qaadanayna shan doolar oo ogu fiican hadda siyeed doolaraan ku soo gadnay alloora siyeed doolar ummaddii dhammaanba yacni dan muu aha inay gadato cariiriyaan ku qabnaa dadkii oo isgagalwaayeen waxaan dhehinaa bilaayada naga dhaafa aa dadkii dhammaantooda micnaha waxawaaya cagaari waxaas iyo koostay gateen iyo ukunay kala gateen annaga hilibkii makamaaragno hala heshii nadiif noqda geelkii hanalo keena makamaarimi karno markii la waayey hilibka geela ayaa dadkii isticmaali jiray waxa ay ku xolmeen suuqyada kalluunka lagu iibiyo waxaana taasi ay keentay in kalluunka qudhiisu uu qiimihiisu cirka isku shareero sida uu ku waramayo guddoomiyaha ururka kalluumaysatada dankulmis nabadoon xaaji kamaal maki aweys waxaa jirta maalmahan in micnaha suuqa oo malayga aad u kacsan yahay kacsanaashadaasna waxaa keenaayo in hilibkii suuqa laga waayey oo hilibgeelkii maadbaryahan culays oo ku yimid malaygii dadka ay xoogga soo wada saareen dadkina ay mar walba ay danaynayaan sida ay goosaar ay ku heli lahaayeen marka arrimahaasaa keenay in culayskaas uu yimaado oo malaygii oo kor u kaco malaygina dhibo badanaa ka jira badda xaggeeda shidaalkii oo kacay doomiyii badda shidaalkii oo ku kacay kalluunkii ay soo helayeen oo yar dabeeshii badda weli dambayso aan micnaha badda weli aan micnaha aysan micnaha ay saldhigan oo deer aysan naqanin ama gu ay naqanin dhibkaasaa keenaayo marka cilladahaas hadda sida ay ku yimideen saas waaye ganacsatada hilibka geela ayaa maamulka gobolka banaadir ka codsaday inay soo farageliyaan ismariwaaga u dhexeeya kawaanleyda iyo dallaaleyda taasoo sababtay in maalintii labaad hilibka la waayo dhinaca kale xiriir aanu la samaynay dallaaleyda geela si ay uga jawaabaan eedeymaha sheegaya inay ku lug leeyihiin arrintan ayaanay inoo suuro gelin inaanu helno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho